maalinta caalamiga ee wada noolaanshaha nabadeed ayaa lagu dhiirageliyaa in dadku ay saaminaan isku dulqaataan una wada noolaadaan si nabada maalintan oo kale waxay muhiim u tahay bulshadeena soomaaliyeed maadaama aynu kasoo kabanayno colaadihii inoo saameeyey siyaabo kala duwan haddii burburkii weynaa ee ka dhashay dagaalkii labaad ee adduunka waxaa la asaasay qaramada midoobay si ay u badbaadiso jilalka mustaqbalka ee dhibaatada kasoo gaartay dagaalada maalintan iyo qaramada midoobay u asteysay siday dadyowga ku nool dunida u wada noolaan lahaayeen is-ixtiraam dulqaad iyo sidoo kale is-afgarad ugu horreyn waxaan soo wareysanay mid ka mid ah odayaasha degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose kaas oo aan ka wareysanay sida loogu gudbi karo kala qaybsanaanta qabiilka magacayga waxaa la yidhaahaa bashiir maxamed aadan oo ku nool magaalada dhobley ka mid ah odayaasha dhobley marka waxaa weeyaan wada noolaashaha dadka sii kala fogeynhaya waxaa weeyaan marka koowaad subxaanau wa tacaala inay dhankiisa loo noqdo oona ninna ninna una faquuqin oo dadka islaamka uu hal mid yahay oo hal diina yahay waxa qabiilaysigihina waxa ina dilay ee ina dilaystay waa qabiilaysi qabiilaysina ninna qabri la gali mahayo markaana waxa dunidao dhan naga reebana waa waxa qabiil la yidhaaho qabiilkana in la iska reebo oo sharciga ilaahay lagu dhaqmo taa horta wax dhaama ma jiro sidoo kale waxaan waraysi la yeelanay qaar ka mid ah gabdhaha ku nool degmada dhobley ee u ololeeya nabadda magacaygu waa naciim maxamed sheekh waxaan ahay gabar dhallinyaro u ololeysa nabadda waxaan ahay bis activism inanadataan qolyaha aan la shaqeeyana waxaa la doble woman association ururka bulshada soomaaliyeed dhaqamada dhiirigeliyo mise nabadda kor u qaada waxaa ka mid ah xeerka xeerka ay soomaalida isticmaalaan camal waxaan waxaan xeer nooma ahan waa way dhiirigeliyaan waxaa kaleetoo ka mid ah guurka gabdhaha layska doonayay iyo waxyaalahaas ayagana way dhiirigeliyaan waxaa kaleetoo aada u dhiirigeliya dhaqamada soomaaliyeed nabad oday dhaqameedka nabadoonka sameeyaan waxaa kaleetoo dhiirigeliyo beelaha shirarka ay qabsadaan iyo siday dhiiga u kala qaataan iyo sida loo xaaltamay iyo aad bay nabadda u dhiirigeliyan ugu dambeyn waxaan sidoo kale waraysi la yeelanay mid ka mid ah culimmada ku nool degmada kaasoo sharaxaad naga siiyey ahmiyadda ay nabaddu leedahay iyo sida bulshada soomaaliyeed u noqon lahaayeen olay deerkeeda
magacaygu waa cabdifataax cumar maxamuud ka mid ah wadaadada dhobley mowduucan aada buu u muhiim u yahay waxaan u fahmay maaragta dadka iyo ummadda muslimiinta ah wadajirkooda iyo in laga fogaado kala tagga iyo maaragta wax la mid ah si guud muslimka waxaa loogu talagalay midnimo inay ummadda muslimka ay midowdo oo ay walaalo noqdaan wakunuu cibaada allaahi ikhwaana addoomihii alow walaalo noqdo almuslimu akhulmuslim rasuulkeena ayaa yidhi sal l slam allana wuxuu yihi wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu axaadiidta annaasu sawaasiya rasuulku xadiid kale annaasu sawaasiya ka asnaani lmishd dadku waxaa weeye waa sida maaragtay sinaanta xaggeeda marka laga fiiriyo ilkaha shanladoo kale laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin qof carabi ah kama fadlina qof maarata ajami walaa liacjamiyin calaa carabiyin sidoo kale ilaa bitaqwa ayuu kusoo gabagabeeyey xadiidka rasulka sal slam alla kacabsiga unbay dadku ku kala sarreeyaan laangaabka iyo laandheeraha iyo dad laga tiro badan yahay iyo hebel iyo midgaan iyo tumaal iyo hebelkey iyo yeheb wax ummadda lagu kala dilay wey